waa mahadsantahay maxamed daahir cilmi maalintii labaad xubnaha golaha aqalka sare ayaa ka doodaya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana xubnaha aqalka sare maanta doodooda inta badan ay ku sheegeen in muhiim ay tahay in la dhiso guddi xaliya khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe kulanka xubnaha golaha aqalka sare waxaa jir guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare xildhibaan xabshin maxamed axmed bukhaari waxaana xubnaha golaha aqalka sare ee goobta ka hadlay ka mid ahaa senator maxamuud axmed mashruuc oo sheegay in muhiim ay tahay ka hor inta aan la gelin shirka sideed labaatanka bishan uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo isugu yeeray xubnaha dowlad goboleedyada dalka in iyaga kaalintooda ay qaataan sidaas si lamid a waxaa arrintaas qaatay senator yuusuf geelle ogaas senator iftiin xasan baasto dhammaantood waxay xubnaha ay sheegeen in muhiim ay tahay in guddi loo xil saaro arrintan xaliya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana gabagabadii kulanka hadalka qaatay senator abshir maxamed axmed bukhaari guddoomiye ku-xigeen koowaad golaha aqalka sare oo kulanka maanta shir guddoomiyey sheegayna ka hor bisha sideed labaatankeeda intaan la gaarin xubnaha golaha aqalka sare ay soo magacaabi doonaan guddi dhexdhexaadin oo udhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira kulankiina waa uu suu gabagaboobay maxamed daayir